arrintan aad sheegaysid oo haatan muxuu ahaa nuurdiin xaaji baa ka hadla leedahay nuurdiin ani waan aqanaa haye
nin muxuu ahaa uu suu u sheegahay muxuu ahaa sadiiq warfa haye senator yuusuf xaaji wasiirka hore gaashaandhigga ha ayaa dhalay haye waa nin mas-uul ahoo dowladda kenya mas-uuliyiinteeda ku jira haye jubbaland uma hadli karo ha jubbaland uma hadli karo Haye.
jubbaland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ah haye sida puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland waa dowlad goboleedyo federaalka soomaaliya muxuu ahaa hoos imaado oo federaali muxuu ahaa baalashi federaalka ku duulahayeen weeye ee jubbaland ma ahan dowlad meel kale ah ma ahane waa dowladda soomaaliya ka mid tahay waa jubbaland waxaa u hadlay madaxweynihii jubbaland baa u hadlay haye habeenkii muxuu ahaa aan sheegahayay idaacadaho dhan buu ka hadlay wareysi baa laga qaaday wuxuu yidhi ishugan laga hadlahayo ee gidaarka la dhisahayo ma ahan ishu u yaalla ma ahan buu yidhi muxuu aha dowlad goboleed u yaalla ma ahan haye siduu qodobka tan afraad u dhigahayo waxaa iska leh federaalka iska leh uradiin hadalkiisu hadal shaksi kenyaan ah ama mas-uul kenyaan uu ka hadla weeye ee hadal jubbaland u yaallana ma ahan hadal federaalka soomaaliya u yaallana ma ahan laakiin jubbaland inay ka jawaabto ay ahayd haddii jubbaland w- madaxweyne baa ka jawaabay maalin hore aniga kula hadlayan anoo senator ah, haddana waxaa wakiil ah jubbaland Waay.
anaa ugu jira maxaa la Waay, waay, yidhahdaa waa maasantay.
waxaan ugu jira ii kaadi Waa maas- ah.
jubbaland aa wakiil oo maxaa la yidhahdaa federaalkii Haye.
maxaa yeelay senatarada waxay u matalaan Haye.
dowlad goboleedkii Dowlad goboleedkii iyo u matalaan.
matalaan Waay.
arrintaas marka arrin jubbaland kasoo yeertay maaha waa arrin shaksi mas-uul ah Waay, oo waxaa kenya la- kasoo yeertay
yarka eh, waa garanayaa eh, Nuurdiin Xaaji.
nuurdiin xaaji waxaa dhalay senator yuusuf xaaji wiilkiisii weeye haye
ereygaas yirina wuxuu yidhi weli ereyga wuxuu isticmaalay buffer zone Waa.
Buffer- buffer zone waxaa la lahaa eh, inuu macnaha me- ay- meel xoogaa kenya ay u hesho eh, inta laga soo gaari lahaa meel dhexe camal Ha.
oo ay maaragtay oo nabadooda ay ku sugato ha horta erey waxay ahayd qolli qof mas-uula ku hadla maa haye annaga soomaaliya saan kuu sheegay xadkeenna hadda haddii laakiin ereyga suu sheegay haddaan xadbeeneed iyo idaas aan isticmaal xariiq bay ahayd iyo eh, haddaan galno waxaa waaye hadhow a- adduunyada iyo shirarka caalamiga iyo xuquuqaninta adduunka un charterka iyo fiiri waxaan markaan kula hadlayna qof mas-uul markaa tahay hadalkaa dhehaysata inuu inaad inaad ka fiirsataa muhiima haye annaga ereygaas yidhi erey qaldan buu ahaa dowladda kenya dowladda dowladda kenya iyo feeraheeda iyaga u taallaa annaga dowladda soomaaliya hal inji oo dhulkeena ka mid ah hal taaka dhulkeena ka mid ah cid looma ogolaanayo Haya.
ariga ereygaan yidhi erey qalad u ahaa laakiin maxaa ereygaan kutusaysaa marka haye ereyga waxay kutusaysaa in annaga aan looga baahan yahay inaan soo ceshano wax la yidhaahdo is-aaminidda waxaa soomaaliya ka jira wax la yidhahdo luqadda ingiliishka trust deficit kalsoonidii ayaa nagu wada yar Ta- shacabka soomaaliya is-aaminka ayaa ka dhumay waa hadda waxaan ku jirnaa in shacabkii dib ee dowladoodii ummad ee dib ugu aaminaan haddii marka aan shacabkeena hanano oo shacabka soomaaliya aan wada hanano qof soomaaliya ma ogolaanayo in kenya kusoo xadgudubto waaya